waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ku sugan ah koox ciyaaryahano ka socota jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada melbourne ee dalkaasi austraaliya kuwaas oo ujeeddada ay u yimaadeen muqdisho ay tahay isdhexgalka iyo inay ciyaaro saaxiibtinimo ay la yeeshaan kooxaha ka dhisan caasimadda muqdisho kooxdan oo tir ahaan gaaraysa ku dhowaad afartan ruux oo ciyaaryahano iyo guddi hogaaminaya isugu jiray ayaa la filayaa inay sidoo kale gaaraan magaalooyin ka tirsan puntland iyo somalilan waxaana soo dhoweyn heer sare ah lagu sameeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ay ugu hortageen madaxda maamulka gobolka banaadir wasiiro xildhibaano iyo bahda isboortigu ay ku jiraan xiriirka kubadda cagta dalka soomaaliya xasan aadan xaajibrowis gudoomiyaha ciyaaraha maamulka gobolka banaadir ayaa gudaha garoonka diyaaradaha markii wafdigu ay soo degeen saxaafadda kula hadlay waxaa maanta mahad ah in jaaliyaddii soomaaliyeed ee magaalada melbourne ee dalka austraaliya ee kooxda kubadda cagta iyo maamulkeeda ee magaalada muqdisho booqasho ku yimideen waxaa nala joogo wasiirka ku-xigeenka dhallinyarada iyo isboortiga safiirka u fadhiyo soomaaliya dalka australia qunsulka dabcan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka xiriirka soomaaliyed ee kubadda cagta gudoomiyaha jaaliyadda amba magaalada melbourne isboortiga aad iyo aad ayaan micnaha maanta ugu faraxsannahay odayaashii reer australia dhammaan marti sharaf kale oo aad u badan xildhibaan ebi aa joogo marka hilmaame hadal kuma jiro aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol haddaanu nahay maamulka isboortiga gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir waxaa joogo gudoomiye ku-xigeenkii waxaa kaloo nala joogo oo u dabamarsaday gudoomiyaha ururka haweenka jawaahir oo iyadana aad iyo aad u dhiirigelisa isboortiga aad ugu mahad celinaynaa boqolkiiba boqol marka insha allah haddaa technicalitiga ka warbixiyo kooxdaani waxay u timid gobolka banaadir waxayna la ciyaari doontaa kooxa ka dhisan gobolka banaadir insha allah waxay nala joogi doonaan toddobaad xuseen xarakow oo ka mid ah hogaamiyaasha kooxdani islamarkaana ka mid ah madaxda jaaliyadda melbourne ayaa markii ay soo degeen waxa uu sharaxay ujeeddada safarkooda ee magaalada muqdisho runtii wiish aa sheegay odayaasha halkaan jooga aan magacyadooda iyo wasiir ku-xigeenka iyo inta kaleo halkaan nala joogto maanta waan u mahad celinayaa sida sharafta leh ay magaalada muqdisho iyo madaxdeedii maanta ay noogu soo dhoweeyeen magaaladan aadaan ugu mahad celinayna runtii wax lagu farxa waaye aan mudda sugayna inaan magaaladan nimaad sanadkii horaan ka baaqanay sabab technicality awgeeda laakiin sanadkan waxaa noo suurta gashay inaan nimaad runtii raggii ka shaqeyna waan mahad celinaynaa oo wiish ka mid yahay iyo gobolka banaadir oona casuumay iyo wasaaradda dhallinyarada isboortiga runtii labadoodana waan mahad celinaynaa waa wax lagu farxo runtii aad iyo aadaan u faraxsannahay shucuurtayna aaday u saraysaa waxaan rajaynaynaa in soo dhoweynta ay sii socon doonto hadduu ilahay kalaal kooxdan oo la qorsheeyey inay saddex kulan oo saaxiibtinimo ay la kala yeeshaan kooxda haysata horyaalnimada degmooyinka gobolka banaadir kooxda heerka koobaad ee banaadir sporting club iyo xulka gobolka banaadir ee isu diyaarinaya ka qaybgalka ciyaaraha maamulada dalka oo dhowaantan kismaayo ka furmi doona ayaa kulankii ugu horeeyey waxay kooxdani la ciyaareen kooxda xulka degmada waaberi oo iyadu ah kooxda haysata koobka kooxaha gobolka banaadir waxaana kulankaasi oo ahaa mid aad u xiiso badan uu ka dhacay garoonka weyn ee banaadir stadium ugu dambayntii kusoo gabagaboobay saddex gool iyo labo oo ay guusha ku raacday kooxda jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada melbourne ee dalkaasi austraaliya oo iyagu ciyaar aad u wanaagsan halkaa kusoo bandhigay kooxda soomaalida melbourne ayaa mar weliba iyagu ku hormarayey goolasha ay ku adkaadeen iyadoona tobankii daqiiqo ee ugu dambeysay ay heleen goolka guusha ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo labo inay guul kaga qaadaan kooxda degmada waaberi markii kulanka uu soo dhammaaday ayaa qaar ka mid a ciyaartoyda iyo maclimiinta dareenkoodan weydiiyey
maasha allah laba kooxood oo banooni fiican dheeli karaan maanta isku imaadeetaan geemkooda saddex iyo labo kooxda australia ka timid ku guulaysteen maasha allah walaa geem si fiican loo dila waay assalaamu calaykum ana maxaa leedahaa mahad cabdiraxmaan maamulkii oo tiimka oo australia oo dalka melbourne ka imaadaya ku jiro ciyaarta galabtaan dhacday wallaahi ciyaar oo kula leeheedi labada tiim isku dhaca aaday u fiican yihiin maxaa anikaa ku guulaysana saddex iyo labo ciyaar oo aad iyo aad oo taf ee u heedi laakiin waarayni insha allah ciyaar badan kalena way noo dhiman tahay gobolada basaaso iyo hargeysa noo xireen insha allah tan aad iyo aada ku faraxsanayn because aniga si fiicana noola soo dhoweeyey dhulkeena wayaa imaanay dad badan wiilasha badan maxaa weligooda maku ciyaarayn weligooda maxaa wadanka qurbaday ku dhashteen kuwana waqtigooda koowaad waay imaanayaan aada ku faraxsannahay si fiicana noola soo dhoweeyey muqdisho magaalad fiican waaye hawada macaan eh baddeeda macaan eh cabdiraxmaan maxamed axmed galabta maxaa game oo si fiican aan ku ciyaarnay waa beri tiimka waa beri laacabiina ku buuxo annagana tiimkeena laacabiina tabi ku buuxan yihiin laakiin anaga last five minutes or ten minutes oo ha oo gool dalina so anaga muxuu ahaa very hard oo ahaa qoraxda anaga temperaturekan anaga ha ha so meesha meel qabow ka imaanayso kuleelkan anaga anaga markaan guriga kasoo baxayna waa aqaanayno team waa berayna team fiican ahayn so anaga maxaan maxaas dhahnay hal hal abeer waa hal hal so ma u malaynaynin saddex gool dalinayso kulanka labaad ayaa la filayaa inay galabta saacadda afrikada bari marka ay tahay afarta ay la ciyaaraan kooxda banaadir sporting club oo ka mid ah kooxaha heerka koobaad ee kubadda cagta dalka iyadoo maalinta jimcaha ee soo socota kulanka ugu dambeeya kooxdani magaalada melbourne ee dalka australia ka socota ee soomaaliyeed ay wajihi doonaan xulka gobolka banaadir oo iyagu ku dhowaad dhowr bilood tobabar ku sameynayay garoonka lagu ciyaari doono ee conis stadium ka hor intaanay kooxdani u ambabixin magaalooyinka boosaaso iyo hargeysa oo safarkooda ku wajahan yahay
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali